qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaa ee magaalada jowhar
qofba waa i hiisaa qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labi labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba qof ayaan ku martiqaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah fartuun axmed maxamed oo loo garan ogyahay fartuun foolyarey oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle fartuun waxa ay ka warbixin doontaa waayaheeda nololeed iyo xusuusteeda caruurnimo fartuun marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda isnaay marka xigta fartuun waa tuma xaggee ayay ku dhalatay xaggeese ay ku barbaartay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fartuun axmed maxamed oo ku magac dheer fartuun foolyarey ku dhalatay banaadir ku barbaartay shabeellaha dhexe degmada jowar ka wax baratay dugsi dhexe ka baratay iskuul maxaanku irahdaa ka baratay dugsi qur-aan maxaanku irahdaa halkaasaan ku barbaaray ku koray ku guursaday ku ilmo dhalay gobolka shabeellaha dhexe jowhar marka alxamdulilaah reerkayga horta anaa u weynaa waxbarashada markaan reer dhexe aan meel dhexe maraya waa ka haray qofna igama reebin laakiin anaa iskay uga haray burbur baana soo galay horta wax badan baana soo maray laakiin alxamdulilah saastay tahay birbaatiaan wax ku bartay alxamdulilah ad waxna layma qoro wax layma aqriyo waa qoranaa waa aqrisanaa alxamdulilah waxaan ku iri waxaan ku iri wixii aan dhalay hadda alxamdulilah qaar jaamacaday jiraan qaar dugsi dhexa waaye qaar dugsi saro waaye alxamdulilah beeraley waa nahay ganacsato waa noqday waxaan soo gaday hadda ka hor waxaan gadi jira xataa hooyo marmaray safar aado guriga dhexdiisa waxaan ku gadi jiray nafto iyo dhuxul markii ay safarka ka timaadana intaa u taga xaafadaha waxaan dhihi jiray ha ii imaanina hooyaa imaaday waxay dhihi jirta hooyada waxbaro gurigaaga joog anaa waxaa cuntii waxaa cabta ku keena sax anaana muxuu ahay tood waana laysii jiray anaa waxaan jeclaa inaan wax gadgado inta ay maqan tahay ganacsi yar yar aan samaysan jiray lacagta aan aruuriyo intaan dhar ku soo gado oon soo talo oo markaan soo talo oon lacagta dharka bixiyo kadib oo keeni jiray intee ka keentay markaasaan dhihi jiray hooy naftaa gadgadi jiray adaan kuu gaday waa weynaaday waxaan ku rahdaa ganacsi wallaahi alxamdulilah nuuc walba waa soo maray dhuxul waa soo gaday wax kastoo laakiin waxaan ku dambeeyey hadda dharka inkastoo aan baxay waqooyigaasaan aaday qudaaraan gadi jiray qudaarta waa maynis mar waa ku siinay mar waa kaa noqsanaysaa waxaan ku irahdaa waa wax laga qaaday jowhar ama xamar laga soo qaaday oo boosaaso salkeeda la geynayo waa kun iyo shan boqol kilomitr ugu yaraan wadada waa la isaga istaagayaa ninbaa iska istaajinaya lacag baa rabaa buu leeyahay mid kalea iska istaajisanaya haddii la doono gaarigaa xumaanaya qudaartii waxaa ku imaanaysaa hadday doonto waxaad ka dejisaa aan waxba ahayn marna waxay ku imaanaysaa iyadoo sidii jowhar looga qaaday oo sideedii ah oo xaadi ku taalo nasiib waay marka alxamdulilah dugsi qur-aanka dhigin jirtay bal nooga sheekay asna ani horta dugsi diida ahay kow dheh xoogaa mayac ku korna waa ahay guri dhan baan waan u yaraa guri dhan baan u yaraa inkastoo hooyadii aabbahay curudkooda aan ahaa haddana maamo eedadee ahaysan jirtay gurigaas waa u yaraa markii dugsiga lay diro waa diidi jiray markii eedda ay timaado waxaan dhihi jiray gurigaan geli jiray markii ay maqan tahayna bannaanka istaagi jiray maalin waxaa xasuustaa anuu dugsiga diida intii lay waday washamsi wax la yidhaha laysku qaadi jiray looxa wax lagu dhigi jiray dugsiga marka ani weligeena damiin baan ka ahaa runta hore moogta dugsiga waa tagay waa lay maalintaasaa iigu dambaysa dugsiga oon tago allah u naxariista wadaad adeerkay ahay ayr gabadhaa hadday doonto way tegaysaa hadday doontona ma tegayso qof geyn karta ama xoog wadi karta ma jirto maalintaasa dugsigaa iigu dambeeyey laakiin alxamdulilaah wax waa ka aqaanaa horta macalinka allah u naxariisto laakiin markii qamiis ay soo dhowdahay iyo jimcadu waa farxi jira waxaan dhihi jiro labadaa biri iska dheeldheel magaaladaad orod ku mar anuu ordaay xatee wax la dhaa waxaa la dheeri jiray katimey katim far baa igu jabtay anuu orda intaa saas wareegtaa istaagay farta aan ku istaagaa iga jabtay marka macalinkaygana allah u naxariisto naxariista janna allah
xusuustaada caruurnimo yaraantaada maxaa nooga sheegi kartaa ciyaariyaa ciyaari jirtay wallaahi aniga horta ciyaarta aan xasuusteydan ku ciyaartaan kuu sheegayo katimey katin iyo ama kuukuun wax la yidhaaho ama dhuudhuuma show waxaasaan dheeli jirnay ciyaalnimadeyni ciyaalnimadeydi marka anigu dheel kale oo aan dheeli jiro ma jirto badanaa waxaan iska ahay waxaan iska jeclaa inaan meel iska fariisto oo aan haddii ciyaalada yimaadaan aan isaga sheekaysta maahane dadka waxaas qasqasaale ilmaha dhiiqada wada iyo waxaas ma ahaa jira
riimi jirtaa yaraantaada aa ku daami jirtay ama waxyaaba aa jeclad mustaqbalka inaad noqotid haa waa jirtaa riyada aan ku taami jira waxay haddaan weynaado waa shaqaysanaya haddaan weynaado waa shaqaysanaya haddana alxamdu shukur bilcaalamiin shaqadii baan ku lugjeeda ku jiraa markii aan soo qaangaaray oo qof weyn noqday oo lay guursadaan shaqa bilaabay welina waa ku dhex jiraa alxamdulilah weliga waxaan ku taami jiray inaan shaqaysto sida dadka markaan arko dadka shaqaysana waxaan dhihi jiray ilahu anuu weynaaday itusoo sidaan oo kale dukaan u furtay marka alxamdulilah weli waxbaa ii dhibna waa gaar waa gaaray shaqadii waa waxyaabo badana kasoo shaqeeyey waa soo wada barbaroobey inta ku bood inta ku bood inta meel aanan tegin hadda hargeysa xatee waa tegay digir iyo saliid baan geeyay hadda koor lacagta xataa waa iiga luntay laakiin waa kusoo dalbartay aad iyo aada ugu soo dalbartay wallaahi waxaan yaraanteeda jeclaayaanba hadda aan ogeyn oo aan shaqadaas ahayn laakiin alxamdulilah wax iga maqan male alxamdulilah haddii nimcooyinka alla qaybiya nimcada ugu wanaagsan waa ilmo oo ilaahay i siiyey haddana aan xamaalanayo haddana ay wax ii bartaan haddana alxamdulilah wax iga halaysan malahay
furtuun yaraanteeda qof degan ma ahayd mise qof dhib badanay ahayd
aa yaraantaydii qof degana ahay ma is ammaanayo hooyadaa ii sheegtay qof degan oo maskiina oo dagaal jeclayn oo broblemka jeclayn ahay markaan weynaadaan qayle iyo hadalkeena maahane intaan yaraay waa la ammaani jiray ka waran marka xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo waalidiintaada
wallaahi maasha allah waalidiinteeda ima nabceen waa ay jeclaayeen aabbay hadda allah u naxariisto hal sana iyo baruu naga duugan yahay hooyaday waa joogtaa aniga waxaan saaxiib lahaa aabbahay hooyooyinkii inkastoo aan saaxiibo lahaa aabbay baan saaxiib lahaa xariir wiil iyo waalidkiisa iyo saaxiibtinimaa naga dhexaysa wiilasha iyo gabdhaha maxay ku kala duwan yihiin xilliga ay soo korayaan wiilasha iyo gabdhaha wax badan bay ku kala duwan yihiin because wiilasha markay yaryar yihiin ayaga waxba looma dirsado gabadha laakiin meesha ay ku gaarto shan ama lix waxaa la barayaa tababarka guriga xaaqinkan qabso meeshaan xaaq laba weelaa loo reebayaa alaabtan dhaq waxaa la sameynayaa annaga hadda alxamdulilah dad waxaaba jiraba oo xaafadaha qaar oo darisnahay ilmaha iyagoo yaryar markay hooyooyinkooda shaqo ka aadaan sidii iyadoo umul amaloo ay ka tagto inay cunuga yar gabadha toban jirka ama toddoba jirka ay faraqa u saarto guriga dhanka ka tagto waxaa weeye wiilkana warba ma hayo wuu iska soconayaa hadduu gaajoodo guriga soo gelayaa wixiisuu cunayaa dugsigiisa wixiisuu adaa laakiin gabadha iyadoo wax baranayso bay gurigan howlka haysaa sababtoo ah lianna waa xooga hooyadeed waayo hooyadeed iyadoo yar ay dhashay gabarh baa ugu curatay amba gabadhaba wiil haba ka horeeya hadday doonto oo ha ka weynaado gabadha yar oo toddoba jirka ama sideed jirka wiilka toban shan iyo toban jirka intuu qabto intay iyada qabata ma qaban karo because iyada gurigaa lagu kalsaa canjeero dubistaa la baraayaa sheex karintaa la baraayaa dabka se u shadan lahedaa la baraayaa inay ku nasatay rabtaa hooyada because hooyada markay soo baxdo ama guriga amba inay waxay rabta inay wax isugu tootoosiso isugu diyaarisa inay shaqo ka aado oy rabto inay suuqaas ka aaday rabtaa waa inay waxooda isu dul saartaa iyaday la ballamaysaa marka ilmaha saas wax u sii halkaas wax kala soo bax aniga waa baxay hadhow saanyeel caanaha noo shub dabka shid caanaha karkari cunuga dabka ka celi ma fahmino cunuga yuu baahanin caana sii raashinka xagga idinkugu daboolan ilmaha markay dugsiga ka yimaadaan si gabadha wax badan bay wiilka uga duwan tahay shaqo iskuma laha wiilka waxaa waaye carles oo asaga laakiin gabadha guriga shan jir hadday tahay amba toban jir tahay shaqada ay hooyadood u dhiibto markay soo qaangaarto gurigay kala wareegaysaa
waa gartay noloshaada qof saameyn kugu lahaa ma jira yaraantaada warniyahow aniga qofa isku dhawaaba ma maba garan karo noloshii yaraantaydii inkasta iska asxaab aan iska ahayn gabdhaha amba wiilasha oo xaafadda asxaab oo isla ahayn ha because aniga waxaan iska ahaa qof iska qoslayso bashaasha iska ahaa weliba aniga badanaa wiilashan saaxiib la ahaa gabdhaha saaxiib lama ahayn wallaahi waaba iska dooqayga raacay because wiilashaasa iskala sheekaysanaa gabdhaha weligay laba gabdhood ka badan lama sheekaysan meeshuu gabdhuhu ka soo bataan waa waa ka tegi jiray afar ama saddex gabdhoodaan saaxiibba ahaan jiray oo wallaahi ma garanaa wiilashaas unbaa iska jeclaaba inaan la sheekaysto wiilashaas markaan la isbaranay oo sheekaysano oon isfahanana gabadha ay xaafadda ka raboodaan anay ii dirsan jireen koos maamooyinka xaafadda aniga waa isadaqsanaayeen oo way igu kalsoonaayeen boqolkiiba boqol aniga gabar yar oo waxaa ahaa yaraanteeda fridnimo lasoo baxday iskuma ammaanayo oo reer dhan loo dhiiba ahaa oo qof labaatan jir amba shan iyo toban jir qof oo wuxuu qabanaya aniga aan marka aniga lix iyo toban jir toddoba iyo toban jir marka ahaa labaatan iyo labaatan iyo shan jir waa ka abuud badnaa waana ka qabasho badnaa ma fahamtay marka wiilashan saaxiibo lahaan noloshaada intaad yareed wixii kugu yaabka badnaa ee aragtay maxay ahayn ama aa maqashay intaan yaraa wax igula yaab badan iyo wax aan maqlay midna maba xasuusan karo hadda aniga kula yaraantaydii wixii aan soo maray xatee waxyaabo qaarkood ma xasuusan karo mana garanayo noloshaada wixii kugu farxad badnaa ma noo sheegi kartaa yaraantaada markaan yaraa waxaa igu farxad badnayd dee marka ciidaha la gaaro oo kale ciidda markii la gaaro oo farxadayda taroba tuumaajay ahaan jirtay beri ciid waaye ma hurdi jirin xatay hurdo waa sugi jira ilaa waagu ka baryo maxaan ku rahdaa waxaan dhihi jira aniga beri ciid waaye dharkayga aaway kabayga aawa isbuuc ka hor anba alay keeni jiro dharkayga weliba aniga waxaa nasiib baan lahaa ciidda ciidda yar laba joog miyaan ku iidi jira labada maalmood ciidda weynna dhar kalean ku iidi jiray aad iyo aadaan macnaha nolol fiican aniga kusoo koron kusoo baxay haa maya maya absolute aniga dooqayga anaa leewadi jiray soo qabsaa leedihi jiray dukaanka waa kasoo qabsan jiray aniga haddii aan arko qof aan qaraabanaho dukaan lexatay intaa u taga isaga waxaan dhihi jiray keen dharaa aan gishto maxaa dharka meesha ugu haysaa aan dhihi jiray waa laysa sina hooyadii laga qaadi jiray isto oo qoomumaynta ama shalayda ay dembi tahay haddana ma jirtaa noloshaada waxaa ka shilaysta ma jirtaa yaraantaada oo aad samaysay maya maya intaan yaraa wax aan sameey oon ka shallaayo ma jirto hoos wax aan samayn karoba ma garanayo marka wax anoo yar oo aan ka shallaayo oon soo xasuusto ma jirto waayo aragnimadaada intaad yareed ma jirtaa waxaa la murugootay ma jirta ama aa ka naxday intaan yaraa intaan yaraa wax aan la murugooday mar hooyaday oo ay ilmo dhashay ka dilmeen oo xanuunsatay aan la murugooda waa jirtaa ugu dambeyn maxaa tala ah oo aa usoo jeedin lahayd caruurta soo koraysa ee da-da yar maasha allah waxaan kula tali lahaa caruurta yaryar ee soo koraysa inay waalidkood garab u ahaadaan ina haddii waalidkood uu nooleyno waalid kala haaya ay laftirkooda ay sidii waalidkood ula dhaqmi lahaayeen ula dhaqmaan haddii wax yaroo xumaataa ay arkaan xatee ilaa ay danahooda ay ka gaaraan ay meel iska marsii karaan ay dul qaataan dhalinyarada hadda soo koraaya waxaan kala talinayaa gabdha hadday yihiin inay maxaanku irahdaa aysan waalidka kusoo warcelinin in maxaanku irahdaa lagu nasto in maxaanku irahdaa iyaga aysan jiifan oo hooyadood aysan shaqaynin in haddii ay iskoolka ku yimaadaan inta buugta tuurtaan aysan dhihin waa soo daalay inay meeshi ay markay subaxii ay guriga ka baxday lix saac ay soo noqoto waa iyadoo daalan waa imaanaysaa maskaxda ka daalan laakiin haddana waxaa loo baahan yahay inay hooyadeed ay muujiso ay tusto inay macnaha ay garabkeeda taagan tahay sidii wiilashoo kale waxaan kala talinayaa waxa la cabo oo waxaan ku hadda nagu soo batay oo daroogada ah amba ha laysku duro ama ha la cabo inay macnaha ilmaha wiilasha dhallinyarada iska daayaan inay tuuryada iska daayaan niman waaweyn oo waxaad arkaysaa afar iyo toban jir shan iyo toban jir waxaan ku idhaahdaa tuuryo ku jiro ama waxbay samaynayaan cunug bay soo dilayaan balaayay soo galaa isagaa lasoo dilayaa murugta kow waa hooyada feerasti wan waa hooyada marka murugta waa hooyada hooyadiin ha dhibaataynina hooyadiin ha murjinina waxa weeye aabbaha intuu bixiyo intuusan ogeyn oo hoose ayaa ka badan hooyad bixiso dhallinyarada hadda soo koraayo waxaan idin leeyahay waalidkiin ha kurbaynina ha dhibaataynina maxaan ku dhahdaa farxad siiya ha dhibina waxaysan awoodinna ha ku qasbina dhallinyarada aniga laftirkayga waa iigu jiraan kuwa hadda soo koraayo marka sidii kuwaygo kale idin waaninayaa waalidkiin farxad afar laatan sac u muujiya dhibna ha u keenina gabdha haddaad tihiinna iska daaya ciyaar suuqnimada iyo wareega wiilal haddaad tihiinna dhagaxa iyo xashiishka iska daaya
wafuqawaayiisa ileen meelku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
guud ahaan intaasaynu kusoo afmarina barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan martii ay ku ahayd fartuun axmed maxamed oo ka mid ah haweenka ku nool jowhar intaynu barnaamijkan kiisa xiga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli